waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cu xariijin soomaali zahra arrimaha qaxootiga saad ula socoto dhibaatooyinkoodu way iska badan yihiin si gaara weliba arrintan tahriibka iyo dadkan dhibaatooyinka ku qabsanayso arrintan maxaa sababteedu ay tahay baad dhihi kartaa dadka soomaalida dhegeysanaya waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii dhibaatadan dadkan tahriibayaasha ah ama qaxootidan sii saa-idaya waa dhibaato soo saa-idaysa oo waduunka hadda kusoo saa-idaysa waxa ay tahriibayaashan badana ay ka dhacaan wadamada ay dagaaladu ka socdaan sida dunida saddexaad ama soomaaliya ha noqdo suuriya ha noqdo ciraaq ha noqdo wadamadan ay dhibaatadu hadda ka socto waxa markaad eegto dadka soomaalida ah ee tahriibaya dadke dhulkeena kasoo tahriibaya waxay u badan yihiin waa dhalinyaro dhalinyaradii waxa ay snaajin karaa ama dhibaatadu ay kaga imaneysaa wadankii oo aan lahayn central government ama dowlad dhexe oo isku keenta dhalinyaradii iyo dowladii isu keenta oo u sameysa shaqooyin iyo waxyaalo ay ku activity ay ku noqdaan ama ay ku madadaaloodaan ayaan jirin meeshii dhibaatada kala jirtaan waxay wadankii ay dadku ay ka shaqaysan lahaayeen waxaa ka jira dagaal sokeeya ama dagaal kudoonaba ha noqdee wadankii soo noqnoqonaya marka anigu dhibaatada aan u arkaa halkaasay ka imaneysaa central government la-aan ayay dhalinyaradii soomaalida ahaa ay tahriib uga soo gelayaan oo wadankooda uga soo tahriibayaan ma la dhihi karaa taas marka waa mas-uuliyad wadan kastaba si gaara u haysata oo markaa waddan walbaba uu noqonayo isagu duruuftiisa inay ku xidhan tahay in dadkiisu ay tahriibaan mase waa arrimo dee wadamada dagaalka iyo uun ku xidhan wadamada horta dagaaladu ay ka dhacaan aada bay ugu xidhan tahay waayo wadamadii dadkii way tahriibayaan ma haystaan meel ay nabad iyo nolol ku haystaan taasaa dhibaatada u keenaysa laakiin hadda soomaaliya markaad eegto wadamadii wadanka wadamada dagaaladu ka dhacay wadamada ugu soo deganaanaysa ee noloshooda dib isusoo kabaysa buu kamid yahay marka anigu waxaan aaminsanahay markaad eegto dadkan dhalinyarada ah ee soo tahriibaya ee wadankeena kasoo tahriibaya meesha doontabaa noqoto waxa weeyaan dhibaatada waxa weyaan waa wadankii oo aan lahayn shaqo mustaqbal la-aan haddii ay central governmentka hadda shaqey jira ama shaqeynaya ay u sameyn lahaayeen ama ay u abuuri lahaayeen dhalinyaradaas shaqo ay ku madadaashaan waxaan hubaa in ay yaraan lahayd dadkan soomaalida ama dhalinyarada soomaalida ah ama dadkeena soomaalida inaga dhimanaya inay yaraan lahayd ama ay joogsan lahayd baa dhici lahayd waayo wadankii waxay dadkani ku waxaad eegtaa markaad eegto soomaaliya ama hargeysa ha noqoto ama muqdisho ha noqoto ama lascaanood ha noqoto ama meesha doonto ha noqoto ama kismaayo ha noqoto ama jibuuti ama jabuuti ha noqoto meesha doonto markaad eegtid dadkii waxa weyaan waxaa kasoo baxaya maalin kasta ama sanad walba intaasoo boqol intaasoo kun qof ayaa jaamacada kasoo baxaya marka dadkan markay jaamacadihii kasoo baxaan waxay u baahan yihiin wax ay jaamacadii uga soo baxeen ay ku shaqaysaan marka shaqa wadankii ma jirto waxa ay ku wada daashaan ma jiraan marka waxay isleeyihiin maadaama ad waxbarateen dadkaaga iyo dalkaaga wax soo tar laakiin wadankeena ayay taallaa wax allaala waxay dibadda ka raadinayaan haddii ay dowladda hadda jirtaa ama central governmentka ada shaqeynaya hadduu u sameeyo wax ay ku madadaashaan ama ay ku shaqeeyaan
qaxan iyo taariibkan laftiisa dadka waddamada ay aadayaan iyaga maxaa mas-uuliyadoo saaran maadaama waddamada dadku ay ka soo cararayaan badankood ama waa meelo dagaal uu ka jira ay tahay ama meelo ay tahay awood badanba aan lahayn maxay mas-uuliyadoodu ay tahay mase jirtaa wax arrimaha ku saabsan oo horumar laga sameeyey
maxamed walaan waxaad eegtaa hadda maalmihii wiigi lasoo dhaafay dad soomaaliya oo tahriibayaal ah ayaa waxay ku dhinteen badaha soomaaliya yeman inta udhexaysa waxa weeyaan dadkaasi aday kaa dhinteen aniga iga dhinteen soomaaliya ka dhinteen waxa weeyaan waxay u baahan yihiin in dadkaas in la qabto oo la yidhaahdo wadankiina ayaa wuxuu leeyahay resource ama wax soo saar badan oo dhul iyo maxaa dhahdaa bad iyo wax kastaba leh in loo sameeyo activity oo ay waxaan kaga maarmi karaan inay doontana saacaan ay ka baxaan hadda markaad eegto an mas-uuliyadda waxaan saarayaa mar walba ninkii ka talinaya wadanka ama qofka dowladda markaa wadanka ka talinaysa ayaa mas-uuliyadda qaadaysa waayo waa inay dadkan ay u sameeyaan wax ay ay kaga maarmi karaan inay dibadda tagaan marka anigu dowladaha lahayn waxaan maqlay anigu maan anigu soomaaliya maan joogin manaan ku dhalan manaan ku korin laakiin haddana history talks yani waad fahmaysaa waxyaalaha laga sheekeynayo ama ama ama online ka akriyo ama dadkaaga ha kuu sheegaan ama dadku ha kuu sheegaan dowladdeeni markay jirtay hore dad way ka maarmi jireen dadku inay dibadaha ay tahriib iyo maaragtay waxooti u baxaan ilaa qof iskulashib u baxo oo wax soo barta marka anigu markasta waxaan saaraya mas-uuliyadda dadka meesha ka talinaya marka ayaa khaladkii mas-uuliyadda aan saaraya waddamada haddaba ay u socdaan laftooda iyo sidoo kaleete ama reer yurub ama ha noqoto ama maraykan ama sidoo kaleete australia meesha doontaba ha noqoto waddamada loo cararayo iyo sidoo kale hay-adaha mas-uulka ka ah dadkaas qaxootiga ee dhibaatada haysatoo kale iyaga mas-uuliyaddooda maxay noqon kartaa iyaga mas-uuliyadooda waxa weeyaan dadkani aynoo marka inagu aan australia ama ama maraykan ama eurub aan joogno markaan halkaan soo galna iyagoo human ahaan bay ama sidii ibni aadanimo ay noo soo dhaweeyeen mas-uuliyadoodu waxay tahay inay qofka ay sidii ibni aadanimo fiican ula dhaqmi lahaayeen waayo waxaa jira waxa layidhaha human rights baa jira qofkan xaq buu ku leeyahay laajinimo ama xaq qaxoontinimo ku leeyahay waddankaaga markuu soo galo runtii markaan eegno dad dhibaateysan waan irki karta halkan joogan laakiin boqol kiiba sideetan markaad eegto si fiican bay noo soo dhaweeyaan inaanu guryo ka hadlo waxbarasho ka hadlo laakiin maaha inaanu markaan waxbarashadeeni waxayna dhamaysano inaan isku ilowno meeshaan joogno laakiin waxayna sugaya wadankeena wax ka tarno waxaa soo haray markaad eegtid wadamada libiya oo kale iyo iyo mediterraneanka wadanta udhexaysa aada bay dadku ugu dhiman jireen specially soomaalida ethoobiyaanka dadkan kale afrikaanka dadkan kale wadamadoo dagaal ka socdo ama carab ha noqdaan ama afrikaan ha noqdaan ama asian ha noqdaan waa tii hadda ay kasoo saareen e u da waxay kasoo saareen go-aan ahaa in aan dowlad loo diro maxaa ciidamo ilaaliya halkaa si loo ilaal si loo yareeyo dadka kasoo baxaya halkaa oo yurub soo gelaya labadii sane ugu dambeysay markaad maxamedow aad eegto ama amaad social mediaha eegtid ama aad eegto maxamed websaytyadaad akrido ama tvyaad ka eegto way yaraatay dadka halkaa ku dhimanaya hada soo soo tahriibayay waayo ciidamo xoogan bay u direen eurubiyaanku ay yidhaahdeen waan eegan waxaan eeganaa badaheena baan eegananaa marka anigu waxaan odhan lahaa dadkaad soo tahriibaya ama dadka meel aad usoo socotaan oo waxayd kaga soo horeeyaan ma jiraan ugu dambeyntii zahra dadkaas da-yartaa ee waddamadooda ka soo tacaburaya sababtay doonaanba uga soo cararaane ee dhaxaha dhibaatooyinkaad aragta ay ku qabsanayaan qaarkoodna naftoodaba ku waayaya maxaad oogu naseexayn lahayd ood kula talin lahayd maxamed waad mahadsan tahay anigu naseexada aan usoo jeedinaya waxa weeyaan ha eegina wadamadan yurub iyo waxa yaala waxaad eegtaan wadankeena waxa yaala badyo beriba waxa yaala resource waxyaalaha aad aad wadamada kale aanay haysanin baanu haysanaa marka waxaad ku fekertaa wadankaaga sad wax ugala soo bixi lahayd oo aanad uga maarmi lahayd wadan kale ama gacan kale oo aad gacanta hoos dhiganaysid saad uga maarmi lahayd wadankaaga waxbarashaa taala wax walbaa yaala waad ka maarmi kartaa bal waa wadamadan aad gacanta ama gacanta uga horinaysid ama aada soo eegaysid taasi waxay ahayd zahra maxamed cali sharci yaqaanada ku nool dalkaas u k
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali